galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal qaar ka mid a siyaasiyiinta qurba joogta odayada dhaqanka iyo bulshada rayidka ee puntland ayaa kulanay maanta ku yeesheen magaalada garowe ugu baaqay dowladda dhexe ee federaalk soomaaliya inay faraha kala baxdo culayskana ka qaado maamul samaynta gobolada jubbooyinka dadkan ayaa sheegay in dowladda soomaaliya looga baahan yahay sida uu dhigayo dastuurka iyo nidaamka federaalku taageerista maamulada loo samaynayo gobolada dalka warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa garoweyn nooga soo diray waryaheena nuux muuse birjeb
baaqa waxgaradka oo dhammaantiis ay xoogga ku saareen arrimaha jubbooyinka ayaa waxa ay ka digeen faragelin lagu sameeyo dadaalada maamul samaynta jubbooyinka xildhibaan cabdulaahi maxamed jaamac quraan jecel ayaa sheegay inay taageersan yihiin in federaalisimka uu ka hirgalo dalka sidoo kale waxaan ku taageeraynaa nidaamka federaalisimka ah oo ka hirgelaya soomaaliya dowladda dhexe ee federaalkana lagu dhisay mxuu ahaa nidaamka federaalka baahintaas jubbooyinka ka socda ee saddexda gobol ah aad baan usoo dhaweynaynaa sidoo kale waxaan muujinaynaa runtaa fiicana ka muujinaynaa calaamad aan qurux badnayn faragelinta ay ku wada dowladda dhexe maamulka jubbooyinka waayo dowladda dhexe waa astaanta midnimada qaranka madaxweynuhu inuu marka aad si gaara ish ugu qabto meesha la yirahda kismaayo marka madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa maadaama dalku dastuur leeyahay inuu dastuurka ilaaliyo
agaasimaha hay-adda daryeelka bulshada ee puntland ismaaciil aadan diiriye oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in madaxda sare ee soomaaliya looga baahan yahay sidii ay gacan uga geysan lahaayeen rabitaanka dadka jubbooyinka waxaanu rajaynaynaa madaxweynaha in jubbooyinka waxay uga baahan yihiin oo ah taageero moral ah ay ka helaan aysan ka helin waxaysan uga baahnayn oo ah inuu arrimahooda hoose uu farageliyo dhanka dhaqanka ayaa iyaguna ugu baaqay dowladda dhexe inay gacan ka geysato sidii dalka guud ahaan uu noqon lahaa maamulo nabadda ka shaqeeya sida uu tilmaamay nabadoon cabdi aw muuse jidxun cabdibuur laakiin waxaan leenahay waa inuu siyaasadda kor ka fiiriyo waa inuu meeshii hiil uga baahanaya taakulayn inuu wax uga qabto waa inuu meeshii nabad wada nabadda la taageero waa inuusan odhan taas guddi baan u dirayaa ama halkaasi maaragtay kuma wanaagsana qaar ka mid ah qurba joogta ka soo jeeda jubbooyinka oo maanta qaybtood ay kulanka fadhiyeen ayaa iyaguna soo dhoweeya isbeddelka kismaayo iyagoo sidoo kalena xusay in maamul uu yeesho jubbooyinka ay tahay mid in badan laga soo shaqaynayey sida uu sheegay cabdikaafi xasan maxamed annaguna waxaan leenahay ha laga daayo faragelinta waxay mudan yihiin soo dhoweyn iyo kaalmayn iyo waxtar laakiin ma mudna ka hortag iyo iyo dagaal iyo mataqaanaa guddiyo aan waafaqsanayn sharciga in loo diro tan iyo markii kismaayo iyo qaybo ka mid ah deegaanada jubbooyinka ay soo gashay gacanta ciidamada soomaaliya iyo amisom ayaa waxaa deegaanada puntland laga soo bilaabo madaxweynaha iyo qaybaha bulshada ku baaqayeen in deegaanadaas ay yeeshaan maamul la mid a kan puntland islamarkaana hoostaga nidaamka federaalka nuux muuse birjeeb v o a garowe